isbaahistiguu sacuudigu hogaamiyey ee dagaalka kula jira xoutiyiinta dalka yeman ayaa shaaca ka qaaday inay sii daayeen boqol iyo saddex iyo lixdan maxbuus oo ka tirsan kooxda xoutiyiinta faahfaahinta warkana waxaa qaahiro nooga soo diray waryahayaga xuseen saxnuuni
isbahaysiga dowladaha sunniga ee taageera dowladda yemen ayaa xaqiijiyey jimcihii dhammaystirka hanaankaasi daynta iyo wareejinta maxaabiis gaaraysa boqol saddex iyo lixdan qof oo maleeshiyada xuutiyiinta ka tirsan taasoo qayb ka ah hindisaha bini'aadanimada ee boqortooyada sacuudi arabiya sida warbaahinta yemen ay sheegtay isbahaysiga sunniga ayaa qiimeeyey dadaalka iyo dowrka guddiga caalamiga ee laanqeyrta cas ee isku dabaridda wareejinta maxaabiista warku waxa uu intaasi ku darayaa in hindisaha sacuudi arabiya uu yahay mid bani'aadannimo si loo dhammeeyo galka maxaabiista ee labada dhinac loona taageero dadaalada nabadda dhanka kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan dalkaasi yemen masarhanis granberg ayaa soo dhoweeyey maxaabiista uu sii daayey isbahaysiga dowladaha sunniga iyo weliba maxaabiista ay horey u sii daayeen kooxda xuutiyiinta iyo dowladda yemen dhinacyada yeman waxay ku heshiiyeen bishii hore iyaga oo maraya xafiiskayga hanaanka maxaabiista la isku weedaarsanayo waxaana ku booriyey hirgelinta heshiiskaasi ayuu yidhi u qaybsanaha qaramada midoobay ee dalkaasi yemen isbahaysiga dowladaha sunniga oo ay horkacayso sacuudi arabiya ayaa shaaca ka qaaday in saddex diyaaradood u ambabaxeen magaalooyinka cadan iyo sanca si ay u wareejiyaan maxaabiista qayb ka mid ah dadaalada bani'aadanimada ee sacuudi arabiya sidoo kale isbahaysiga sunniga ayaa sheegay in toddoba iyo soddon maxbuus lagu wareejiyey kooxda xuutiyiinta kuwaasoo la marsiiyey dhinaca dhulka maadaama deegaanada ay doonayeen maxaabiistaasi ay u dhow yihiin mandiqada xuduudda boqol iyo sideed maxbuus ayaa lagu wareejiyey magaalada cadan sagaal ka mid ah maxaabiistani waxaa la geeyey magaalada sanca halka sagaal kale oo dagaalyahanada ajanabiga ka tirsan lagu wareejinayo safaaradaha dalalkooda ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay isbahaysiga taageera dowladda yemen afhayeen u hadlay ciidamada isbahaysiga oo lagu magacaabo jenaraal turki almaliki ayaa sheegay bishii abriil ee lasoo dhaafay in hogaanka ciidamada isku dhafka ee isbahaysiga uu sii dayn doono boqol saddex iyo lixdan maxaabiis oo xuutiyiin ah oo ka qayb qaatay howlgallada dagaalka ee ka dhanka ah dalka boqortooyada sacuudi arabiya taasoo ah hintisaha bani'aadannimo afhayeenka ayaa intaa ku daray in tallaabadani ay imaanayso in la taageero dhammaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda dalka yemen iyo sidii nabad loo dhalin lahaa jenaraal almaliki ayaa sheegay in taliska ciidamada isku dhafka isbahaysiga uu la shaqaynayo guddiga caalamiga ee laanqeyrta casa si loo wareejiyo maxaabiista xuutiyiinta ururka qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday kowda bishii abriil in dhinacyada dalka yemen ay ku heshiiyeen xabajoojin bani'aadannimo iyo in la joojiyo dhammaan howlgallada milatariga ee labada dhinac iyo in la furo madaarka caalamiga ah ee magaalada sanca arrimahan ayaa imaanaya xili magaalada riyaad caasimada boqortooyada sacuudi arabiya lagu dhisay golo hogaamineed oo kala wareegay howlaha maamulka siyaasadda iyo milatariga dowladda uu madaxweynaha ka ahaa cabdirabbi mansuur haadi xuseen saxnuuni v o a qaahira